wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sheekh ibraahim lugbuuriye weliba use baaqan diray ganacsatadii niyo biyaan canshuuraadka saddex bilood laha wasiirkaiyo weliba saas oo kale sheegay inuu shilayo canshuuraadka wasiir lugbuuriye carabka ku dhowi qaabkalan qaado canshuuraadka canshuuraha shalcigii oo gaadida qaaday wasaaradaha canshuurdoonintoono maaliyada qaastoono dowladda hoosoo qaaday kauna uga qaadanaya waa saddex bilowlaha canshuurta dukaamada bakhaarada shirkadaha iyo intiilamada ganacsiga ikisaabsan waay marka shantiga sibdibir oo la jira sibdood bacda lacaga la jiyo shantagaas wakadaas wargadiye si adigu horku biyadi waay marka waayaan ayadana transmiteraadihii baabuurka oo kale waaye sabdidibir oo la fadiyaaki markaden iyo dhaqaalaha labuqalo baabuurtooyinka sida wasaaradda gaadiidka iyo dukumaadka neeasan ama waa canshuurka dukaamada iyo shirkadaha ay qaabisan maaliyada marka kii maaliyadda iyo bilaaban sabtida inay robaano inay bulshada dada mudnaadaan
dhinaga kale wasiirka maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya la weydiiyey su-aaliye hayti qaabkiyon ku warqaban lacag dishilin soomaaliga oo lakadiidii deegaanada gobolka bokool iyo waliya ku qabadu doonaan ina socno inaanu socno lacagaha laka isticmaalo laka isticmaalo xudub oo kale nafle puntland oo hore ayaa laka isticmaalay lacagahaas weliba hiiraan oo government la haayeen xariir kenya wadanka salaam society lacagta waa baladiiyey marka dokoorgeen tiyaxas amayki hataa ilaygu gudubnuhaya ee lacagihii baydhaw yaalay soomaali kale ka dambeeya diyaarada la gejiyey ama tuulooyinka iyo degmooyinka anadhow may leedahay waalika ganacsada lacagtii kale asheetu lamada darigeeda waxa kale naanigu jirtay gobolka boqol laakiin xabdigeeka iyo ilaa shilay gabarteeda xagga xooga hooya isbedela ku jira lacagihii oo baydhow ka socdaya ya deeleen laakiin lacagina saacadan yardiban may leedahay maareyo haytame laakiin si tartiib tartiib aan gaba hayta marka tii hore buulka haytana may nagatay wala isku tuuriya nabadkii marka isbedelkaas ku jira taas socna insha allahu weli
canshuuraadka laga qaado ganacsatada iyo baabuurta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya lan ogayna meeliya ka bahaasa lacagdaas taasiyaa sabab inta jididka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo burbur weyn ku muuqda